haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah silsilad sugaanee diyaarraweela oo toddobaadyo markii ay habluhu kubadda wateen haatan raggii ay dib u soo rogaal celiyeen araweele hoyatee horta idinka oon caro haweenow dibnaha cunin isweyddiiyo hunaay hubka taad u dhiibtaan eed hoggaan ka dhigataan ma raggay halbowlaha habku siin bilaawaha ma dhuufaani hanadyada mise geed har weyn bay gogol noogu hoos fidin oo heshiis rag iyo dumar ayay madal ku heegayn
sidoo kale waxaan idiin hayaa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga iyadoo caawana aynu ku soo qaadan doonno nasamaaxa ruuxii haween nacabu haystaaye niba maaha ruuxii hablaha nabaru gaystaaye nacas weyi ruuxaan xuseen naaskii u jaqaye
waxa uu yidhi ninba ma aha ruuxii hablaha nabar u geystaaye nacas weeye ruuxaan cisiin naaskii u shaqaye waa fannaanka nimcaan hilaac oo isna barnaamijka cawayska washington caawa martii noogu ah barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington ku bilownay dhegaystayaal intiinii la socotay barnaamijyadeennii toddobaadyadii hore waxay inoo socotay silsilad suugaaneed di arraweelo oo dhex maraysa ragga iyo dumarka islamarkaana ay isku weydaarsanayeen suugaan kala duwan oo iska soo hor jeeda iyadoo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay haweenku ciyaarta ay wateen waxaana dhegaystayaal haddaan dib idii xusuusiyo toddobaadkii hore ay inoo maraysay iyadoo magaalada burco ay tix ka soo dirtay salme maxamed cawaale islamarkaana ay ku tidhi horor iyo dhurwaa baad tihiin hiiga dumarkii iyo halbowlaha wax badan baad jarteen dumar haldhaagoodee hagardaamo badan baan marnaa huqiyo haadaane haasaawo beena hablaha ku halligaysaane hohe halista ah dhaawacdaan himiladoodii oo hogab cidlaa kaga tagtaan goor habeen dumaya haddaba markii xaal halkaasii maraya ayaa raggii dib u soo rogaal celiyey islamarkaana waxaa magaalada islaamabad ee dalka bakistan a tixdan ka soo diray cabdirabbi bashiir guuleed hoobaale hoobaa hobaliya abwaanow hoobaale gabaygay weedh ugu horraysaa hadna kuma siyaadina waa lagu hogaanshaa hididiilo suugaan ka hadlaysa sooyaal dhacda iyo halhayskeed kun sanoo hor loo iman boqolaal horteen tegey mahadhooyin hiifloo waqidh aan haray maagiraan lagu hagoogo kaftan iyo halgooyihii heesaha farshaxanadu mid walbaa halkuu jiray ku hantaashay maansoo hable iyo rag suugaan kaga hogay dhankiisoo hamba seegtay maantee anna aan hujuumoo halkayleed ku beego aan hagoogta tuuree galo iyo habeeyo waxaa galay hadhkayge ii jiifya helada xinjir bay habaysaa duxulaha holcaayaa hoogaydaa baxaysay haween lagu ogaan jiray hafashada tollaydaa ka yeedhaysa hunaay heegada sanaag iyo burco iyo hargaysiyo ilamaa higlaaliyo hawaash iyo afdheer iyo hoyga cali sabiix iyo hadhka caabud waaq iyo howlwadaagta xamar iyo heegada wajeer iyo kuwa yurub hayaan jira halsinkida galbeed iyo hoohaayo joogiyo hablaha isku yeedho habarwacad ku baaqow marka hore salaan baan baakistaan halkeediiyo hawdiyo ka timid bari baan idiin hibeeyey iga hooya gaclow aan hadalka kala qalo aan hoga tusaalaha heesaha ku baayaco aan higaadso erayada aan giraanta haatiyo halkaylayna andhigo hablow maad ogsoontihiin abaalkaad hibayseen kalahaad markuu dhacay hayaankii dagaalada rag markuu hardamayay hawdku isku baaxsaday inaad hooyo noqoteen halkii aabba geli jiray in la tebin habeen qura wadartiina hanateen hablow maad ogsoontiin inaad ugu horraysaan inaad heega joogtaan inaad hilin inootiin hooyiyo walaaltiin habaryaro cuddoontiin hindisiyo dhakhtaratiin ragna kaga horraysaan hablow maad ogsoontiin inaad hoocay liito rag ku haybtirsado oo kufsi kula hawaystiyo hanadkaa tilmaanteen inaad naas habsiiseen heesaha u qaadeen hablowmaad ogsoontiin hubaashii wanaag baad nagu hoos wadeenoo waxaad noo hurteen baan ragba kaga horrayno hog idiinma qornee hablo yahow abaalkii maynaan hallayno heegadaan ku sidanee waxaynoo hambeeyoo naga daaya hootada intaa waa halgooye aan heesta sii wado halka aan u jeediyo huqda aan far soo daro hooyadaad ammaanteen hal kaleeta aan dhaho araweela habartii kala haatin weydee habaxsanaha liitiyo hanadkaad xambaadheen haleeyada dhufaantee hadda dhaafinaysaad weli hees u tirisaan hooyoy tidhaahdaan oo aad oodamaan hogsiisaan hogtay adduunyoyshow cadaalad may harin oo hablaha gugaan jira hambiriirsi kuma jiro waxaa la yidhi haween bay tale hibo u siiso ilamaa hadeertaan hablo waad ku dhaqantaan waxaad ha tidhaahdaan hawraadhu waa maya sirta waa hubkii aad ragga ku halwaystaanoo kalkashiga ku haysto halakeeya abidkiin horaan ugu tiraaboon idhi aan hoggeediyo halka ay ku duugnay dalka laga haryuubsho shiiniyo hogbaasiyo ha la geeya aasiya ha yeeshee la diiyo waxaa lagu hadaaqo hablihii ku baaqeen mid kaloo hor loo iman oo la hadsho calamada araweele hoyatee horta idinka oon caro haweenuw dibnaha cunin isweydiiyo hunaay hubka taaad u dhiibtaan eed hoggaan ka dhigataan ma raggay halbowlaha habku siin bilaawaha ma dhufaani hanadyada mise geedh har weyn bay gogol noogu hoos fidin oo heshiis rag iyo dumar ayay madal ku hegayn haweenka ayaa dhegaystayaal ka soo jawaabi doona waxa ay yeeli doonaan haddii ay hoggaan ka qabtaane markana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii kasii ambaqaadi doonnaa waraysigii fanaanka nimcaan cabdiraxmaan xasan oo ku magac dheer nimcaan hilaac iyadoo qaybtanna uu kaga hadli doono sawirka uu ka haystay fanka inta aanu ku soo biirin iyo weliba qaybo ka mid a heesaha uu qaado waxaana fanaanka magaalada jabuuti ku waraysatay waryahayaga sagal mustafa xasan nuur
fanka soomaalida intaanad soo gelin maxaad ka aaminsanayd haddase maxaad ka aaminsantay sagalay horta fanka soomaalida intaanan soo gelin rur ahaantii waxaan ka aaminsanaa qofku intaanu fanaanka noqon kuley waxyaabaha aad baa looga sheekeynaya waxa uu xiiseynayo markaana fankaaga waxaan ka aaminsanaa in marka uu qofku galo uu noqdo yacni qof duni kale ku jira oo waxaad moodaa in fanka busti madow la saaro oo qofku waa shaqooyin kale iyo afaaro kale oo galo laakiinse markaan fanka galay rur ahaantii cajaayib wax badan baan kala kulmay sidaan moodeyna ma u ahayn oo ii wanaagsanaaday markii hore wax xunbaad ka aaminsanayd laakiin markii dambe kuu fiicnaaday markaad aragto iyadoo markaad meelaha soomaalidu degto aad tagto oo meel walba sawir nala gal nimcaan oo lagu leeyahay dareenkaagu siduu noqdaa caanimaduse dhibaatada ay leedahay ma noo sharaxi kartaa horta dareenkaygu aada buu isku bedelaa markaan bulsho dhex galo waqtiyada qaar waxaan arkaa dad naga waaweyn oo waalid noo ii noqon kara oo fadhiga iga kacaya oo fanaanka weynaagala markaasaa aniga dhan baa waxay ka tagtaa awoodda waayo qof aad is leedahay waa waalidkaagii oo waalidka ugu toosan oo ku dhali kara oo haddana adi fadhiga kaa kacaya oo ku ixtiraamaya run ahaantii waxa weeyaan waa mucjiso kale sagale horta caanimaduna mar way wanaagsan tahay marna waa mushkiladahayga wadataa laakiinse wilaan dhinaca wanaagsan baan kala kulmay dhinaca xumaanta maxaad ka sheegi lahayd te dhinaca xumaanta haddii aan ka sheego soomaali maxamed anagoo bilaashkaa uga heesayna ayna rifaan haddana ma la socota warar beena oo waxa weeyaan waqtiyada qaar waxaan haboonin bay naga sheegaan waqtiyada qaar yacni wallahi lama soo koobi karo laakiinse boqolkiiba shan iyo sagaashan dhinac wanaagsan baan kala kulmay fanaaniinta caalamka waynu ognahay fanka waxay ka dhexlaan lacag ma aaminsanta adiga nimcaan ahaan fanka soomaalida sideedaba maxaa laga dhexlaa hanti ma laga dhexlaa adiguse maxaad ka dhexasha horta sagalay fanaan saboola soomaali baa laga helaa caannimo de magacaas mooyaane wallahi ismalihi wax kalead ka dhexashay shaqooyinka kaliya de howlaha kalan ku jirno un baanu ku nool nahay laakiinse fanka magacaas iyo waxa weeyaan
heesahaaga way tiro badan yihiin inagoo marba dhinac ka jaleeci doona waraysiguna waynoo dambeyn doonaa heesta markan aada adigu usoo xulayso dhageystayaasha waa heestee
sagale horta waxaa jirtay heestan dhowaan soo saaray intii aan muqdisho joogay oo nagu talagalay hablaha iyo haweenkeena soomaaliyeed heestaasi oo ka mid ah heesaha aan aada ku jeclahay run ahaantiina aan ku taageeraya hablaheena soomaaliyeed heestaasi ereed waxaa ka mid ah
nasamaha ruuxii haween nacabu haystaaye nibamaha ruuxii hablaha
nabaru gaystaaye nacas weeyi ruuxaan xuseyn naaskii uu shaqaye nasiibkiisu nimuu reebayba naac ku cilbaxaye nuquliyo warxumo faafiintuna waa nusqaanimoewa nusqaanimo waa nusqaanimoe
kaageysan haweenka soomaaliyadan anigu ugu horeeya kusoo horfadhiya allah iyo cisag baan ku leeya ilaahay codka mar labaad ha kuu barakeeyo heestaasi haweenka ee kamid a heesihii ugu dambeeyay ee aada soo saarto eed haweenka ugu tala gashay ayaan markana kusoo dhaweynaya dhegeystayaasha dhegeysta haboon
waanunatino habtiyo noogi dhabar
waa hagaag heestaasi aadka u qiirada badan ee haweenka ah aynu hadiyad uga dhignay dhammaanba haweenka soomaaliyeed meel kastoo ay dunida daafaheeda kaga sugan yihiin waxaan filayaa inay si weyn kaaga guddoomeen abaalkaasna lagu hayo nimcaano dadku waxay isweydiinayaan nimcaan wuu socod badan yahay in qudhiisa cagmadhiga loo bixiyaabay ahaydoo waxaan ku uri kolba meel baad ka degaysaa magaalooyinka soomaalidu degtay meelo kaleo fara badan waad ku wareegta adduunka waxaa lagu wareersan yahay halkuu degan yahay oo imika dhimcaan deegaan u ah
isagale horta sidaad sheegtay socodkaygu waa iska badan yahay laakiinse hadda waxaa degaani ah muqdisho muqdishoaan deganahay cid muddo ah waxaan rajeynayaa insha allah inaan soo degi rabo doono insha allah oo waqtiyada qaar xataa jabuuti imaadaa qorshahaygun yahay inaan haddana hargeysa aan soo maro oon muddo soo joogo
magaaladii hargeysa ahe aada lagaaga xiisay qudhaadaba oda xiistaan filaya waa laisku xiisay koley waxa weeyaan qorshahayguna waxa weeye inaan rabadaanta kusoo ma haddii lahayd ma hadduu ala yidhaa aada iyo aad anaguna si fiican ayaanu kugu joognaa halkeed nagu ogeyd waanu iska joog joognaa nimcaanow dhinaca jacaylka sidaad isku tihiin heesahagu maadaama jacayl u badayin jacaylkii qabiyoobay kii kale halkan ka dhacay kii kale booday
horta sagalay waxaad moodaa bahda fanka iyo jacaylku inay qaraabo yihiin oo koley adigu waad ku dhex jirtaa fanaaniinte qolyo badan waxa kusoo maray markaa hees la qaaday oo dhulkas la dhaca oo kamarada laga dhowro waxa weeyaan koley jacayl xoogla way soo maray laakiinse alxamdulilah rabbil caalamiin ku guulaysto hadda waad iga arkin aan reer iyo aan caruur leahay maasha allah aada baad u salaamaysaa aada iyo aadaan salaamayaa ayaan iyo ogaas cabdiraxmaan kaliya laab maasha allah dadku waxay isweydiiyaan oon anaga laftarkaygu isweydiinaynaa inta og way og tahay inaanad balwad lahayn waqtiyada aanad fanka ku mashquulsanayn maxaa nimcaan balwado abaa lays leeyahay muxuu ku mashquulsan yahay waqtiyadiisa firaaqada ah muxuu ku qaataa ee uu ku lumiyaa
waa runta isagale horta balwad malihi laakiinse waqtiyada waqtiyada aanan fanka iyo howlahaasan ka maqnahay kulle sportskan ku mashquulsanahay kubaddan aada u ciyaaraa waqtiyada qaar meel kastoon tagana waan ku ciyaaraa iminka waxaa jirta toddobaadkan toddobaadkiina dhaafi waxaan joogay galmudug dhuusamareeb iyo guriceel waxaan joogay muddo saddex cishaa saddex saa cisho waxaan ku jiroon garoon marka waa balwaddaa kalena way jirtaa maasha allah oo kubaddaeda aada u jeceshahay dhinaca cuntooyinka oo kale markaynu u nimaadno haddii las idhaahdo nimcaan casuuma maxaad aada u jeceshay in lagugu casimo isaga le horta anugu hilib iyo beriis waxa weeyaan haddaan hilib iyo beriis isku helo xaggaa lagama mara waa intii caadiga ahayd ee soomaalida inteeni un laysla yaqaanay haa
waagaag heesta labaad heesta saddexaad aan idhaahdo aynu dhegeystayaasha usoo xulayno inaad nasatoo degtiyo naruuro ku hay qalbiga
inaad nasato degtiyo naaruura ku hay qalbiga inaad nasato degtiyo naruura ku hay qalbiga
yaa salaam heestaasi dhegeysa haboon
tirin nabarada waktiga niyadana u sheeg khayr nasrigii farxadda dhaadhawey naftaada ku sii wargeli way ha tirin nabarada waktiga niyadana u sheeg khayr nasrigii farxadda dhaadhawey naftaada ku sii wargeli nagaashaad heli mar dhow waxaad naasibii rajada intaaqana way dhammaan nagaashaad heli mar dhow waxaad naasibii rajada nitaaqana nitaaqana way dhammaan nasiibkii shalay ku dhaafay baruu soo noqonayaye inaad nasato degtiyo naaruura ku hay qalbiga inaad nasato degtiyo naruura ku hay qalbiga qalbiga naruura ku hay qalbiga
guud ahaana dhegaystayaal intaasaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenni caweyska washington qaybo kaloo ka mida waraysigaasi nimcaan hilaacna waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda ee caweyska washington